Ku-samaha Madaxweynaha Galmudug Cali Daahir Ciid iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa magaalada Dhuusmareeb ku furay shir lankamaga daryeel iyo deegaanka. Shirkan oo ku hadlaya barnaamijka daryeel iyo deegaanka ayaa weliba ka faa'iideysanaya bulshada ka goobo xaalado ku jiran iyagoona la darsay doona baahiyaha meelaysay ku jira. Ku-samaha Madaxweynaha Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in walku-qabashada xaaladda Galmudug wejigan ka filanayna loo baahan yahay in la sameeyo weji labaad.
Waxaan codsanaynaa qeybaha labaad ee barnaamijyadaas in naloo soo qoondeeyo gaar ahaan waxtarkoodii aad baan uga mahad celinaynaa laakiin boqolkiiba boqolkiiba toban baahida Galmudug maysan daboolin sidaa daraaddeed waxaan rabnaa face two-gii in naloo soo fasaxo sidaas si lamid ah galmudug waa state xasiloon oo toddoba boqol oo kilomitir ku dhowaad gaadiid lagu dhex mari karo mashaariicduna ay si toos uga fusho waxaan rabnaa waxaan gaabis ka dareemaynaa mashaariicda guud ee donarsku ay ka bixiyaan galmudug waxaan rabnaa inaan u sheegno galmudug is open waxay diyaar u tahay inay mashaariicda soo dhaweyso si fiican ay u fulaan doonar walba ama xafiis walba ama hay-ad walba oo soo degaysa galmudug waxaan u ballan qaadaynaa inaan dhulna siinayno registrationka iyo waxyaabihii caqabadaha ku ahaana aan u fasixi doonno ilaahay diida sidaasi la mid ah qodobka labaad oo noogu muhiimsan waa dib u heshiisiinta iyo daadejinta maamulka iyo dowladaha hoose dhammaan adeegyada kale ee bulshada sida waxbarashada inaanu helno iskoolkii macalimiinta tababarka xaruntii tababarka macalimiinta iyo technical schools wasiirka amuuro gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin faqi ayaa sheegay in barnaamijka daryeel deegaan wasiya koowaltaran leh bulshada ka nool deegaanada galmudugga maantii runtii waxaan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qaybgalo kulankan lagu soo gabagabeynayo mashruuc muddo soo socday kaasoo danta laga lahaa ay ahayd in lagu dardargeliyo dadaalada xasilinta iyo nabadda iyo kuwa aadka u nugul waxaan maanta u fadhinaa halka halkan inaan ogaanno una kuurgalno saamaynta u yeeshay mashruucan iyo wixii ka qabsoomay si hufan iskula xisaabtanno waxna uga baranno wixii noo qabsoomay galdalooladoodii iyo meelahay soo mareen mashruucan oo soo bilowday ilaa iyo sanadkii kii waxaa laga filayey inuu ka tallaabsado inuu ku tallaabsado guulo waaweyn oo isugu jira xallinta iyo khilaafaadka bulshada adkaynta iyo tayeynta dowladnimada iyo hirgelinta mashaariicda soo kabashada bulshada waxaana mashruucan laga taabageliyey dhammaan dowlad goboleedyada gaar ahaan muddooyinkan dambe waxa uu xoogga saarayay dowlad goboleedyada kale ah hirshabeelle iyo galmudug kuwaasoo ay saldhig u ahaa dadaalada dib u xoreynta gaar ahaan deegaanka xardheere ceeldheer aadan yabaal iyo muqokori oo labadaas dowladood ka kooban waxaana maanta u fadhinaa inaan si dhow iskula xisaabtanno una hubinno in mashruuca daryeel uu xaqiijiyey dantii laga lahaa dowlad goboleedkuna ay ka warbixiso hay-adihii fuliyana ay ka warbixiyaan sidaas sidaa darteed waxaan ka filaynaa in hay-adihii taabagelisay mashruucan iyo deegaanadii laga filay laga fuliyeyba oo aan mid ka mid ah aan joogno inay noo soo bandhigaan wixii ku qabsoomay iyo weliba raadka uu ka tegay mashruucan waxaan kaloo rabnaa inaan cashar ka baranno guulaha laga gaaray barnaamijkan daryeel iyo deegaan oo lagu fuliyi doono dowlad goboleed dalka ku jira ayaa weliba isnagada doone koo la kormari doona arrimaha bulshada iyo weliba xasilinta